wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe ayaa dooro diini ah u qabatay muslimiinta ku dhaqan deegaanka fiidow ee hoos tagta degmada mahadaay ee shabeellada dhexe dowladani diiniga ah ayaa soconaysay muddo shan maalmood ah intii ay soconaysay muslimiinta ku dhaqan deegaanka fiidow waxay ku qaateen duruus kala duwan oo muhiim ah mid ka mid ah macallimiintii wax ka bixinayay dowladda ayaa ka warbixiyey muddadii ay soconaysay dowladda iyo dadkii ka faa'iidaystay inta ay ahaayeen waxaa noo soo gabagabowday dowladii tuulada fiidow ee degmada mahadday hoos tagta waxaa ka faa'iidaystay oo dowladan qaatay boqol iyo labaatan iyo kow qof oo raga dhallinyaro iyo garmadoow iyo odayaalba iskugu jira insha allahu tacaala duruusta ay qaateen waa suuratal anfaal oo tafsiira iyo kutubaa duruus muhiima la yidhaaho licaamat alumma iyo muxaadaraad iyo tawxiidka salaada qaar ka mid ah dadkii loo soo xiray dowladda oo iyaguna ka waramaya duruusta muddada shanta maalmood ay ku qaateen oo sharaxaya dowro noo socota shan maalmood waxaa noola akhriya laba kitaab suurad ama bisin suurat alanfaal dadkan ay yaqaan yasaluun waa noola dhameey qaar allaha siiyo iyo kitaab liiraa alduruus almuhima oo aada u qiimo badan tawxiid ka hadlay shirkiga wax walbao ka hadlay marka waxaan leenahay duruusyaasaan us daba socdo qiimaha badan lahoon barana allah nagu anfaca anaga marka hore waxaa waaya qofka haddaan wax la barin dhibaato waa qofka haddoo wax barta asagaa anfacaysaa nin kale oo anfaci male marka khayr allaha siiyo walaayada duruus waxay nooga baxday fiidow oo ka tirsan mahadaay hoos tagta alxamdulilaah alawal waxay mahad u sugnaatay allihii qaaliqa ahaay ee nagu soo kulmiyey beydkiisa shariifka ah maaragtay ku qaadanay halkan dowladii noo socotay shan maalmood ilaahii na soo kulmiyey oo nuswaay keenay ayaa mahadda awalan ay u sugnaatay halkan dowro ayaan ku qaadanay oo muddo shan maalmood ah meesha aan ku qaadanayna waa degmada mahadaay gaar ahaan fiidow halkan duruus ayaa noogu socotay aan ku qaadanay sharaf leh ee aad iyo aad aan ugu fahanay maaragtay macalimiintii halkan iidana wakhtiga soo gelisay oo juhdigaas bixisane maaragtay khayr allah siiyo
dowraadka uu qabanayo maktabka dacwada waa mid lagu horumarinayo waxbarashada diinta islaamka si ummadda muslimka ah sare loogu qaado wacyigeeda diineed